ururada haweenka iyo dhalinyarada ee degmada kismaayo ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmada luuq ee gobolka gedo dagaalkan oo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba geystay ayaa maalinkii afraad ka socda degmada luuq hase ahaatee waxgaradka jubbaland ayaa baaqyo nabadeed u diraya dhinacyada dagaalamaya ururada nabadeynta degmada kismaayo oo halkudhig ka dhigtay joojiya dagaalka qaada nabada yeerayo kale ayaa sameeyey isu soo bax ay ku dalbanayaan joojinta dagaalka haddaba xaliimo faarax gudane oo ah hooyada nabadda jubbaland islamarkaana ku hadlaysay afka dalladaha nabadeynta ayaa bulshada luuq ugu baaqday inay colaada joojiyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabad kuwada noolaanshaha bulshada degmada luuq
maanta waxaa halkan iskugu imaaday dalladaha nabadda haweenka iyo dhalinyarada ee ka dhisan kismaayo iyo anigoo ah madaxa hay-adda isruliso ahna hooyada nabadda u abaabulan inay ka shaqeyso nabadda waxaan halkaan rabnaa inaan ka jeedino baaq nabadeed oo ku saabsan colaadda ka aloosan muxuu ahaa degmada luuq oo ah mid aada u taabatay dadka laga seexan waayey run ahaantii maanta inuu wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ama hooyo soomaaliyeed ayadoo la maraayo labada kun labaatan iyo afarta ay ku agoontowdo dagaal qabiil oy ku hanti beesho dagaal qabiil oo maxay ahayday ku aabaweydo dagaal qabiil runtii aada iyo aad ayaan uga xunnahay waxaan halkan baaq uga jeedinaynaa dhammaan dadka ku lug leh iyo dadka dagaalamayaba inay joojiyaan colaadda inay joojiyaan dagaalka inay ku bedelaan wada hadal sababtoo ah lama sheegin dagaal iska socda oo ayna nabadi ka dambeynin heshiis baa ka dambeyn doona wada hadal baa ka dambeyn doona mar haddii heshiis ka dambeyn doono ha ku dhimanin colaadda waayo lama sheegin dagaal iska socda oo maaragtay ilaa iyo abada iska socda lama sheegin dagaal kasta markuu dhaco wiilasha dhammaadaan lagu hanti beelo lagu angantoobo ayaa waxaa